maalmihii lasoo dhaafay waxaa dhulka soomaali galbeed ee ay etoobiya gumaysato laga soo sheegayey boob ay dowladda xabashida ku bilowday beeraha ay soomaalidu leeyihiin maamulka ay ka dhisatay dhulkaas ayay u wakiilatay howshan isagoona qandaraaslayaal ajaanib ah ku wareejinaya beeraha ay soomaalidu leeyihiin mid ka mid ah odayaasha lagala wareegay beertiisa oo ku sugan magaalada dhagax buur ayaa ka dhawaajiyey arrintan wuxuuna yidhi hanti kale meesha nooma joogin dhul unbuu ahaa dhulkiina waa la qaatay toddoba kilomitiroo isku wareegu reer sheekh axmed lahaa waxa weeye shisheeyaa qaatay marka waxa weeye mayd meelu yaallu ka uraa idinku waad ka fogtihiin annaku waan dhex alla caloolxumo iyo hadee caloolyow ayaana dilay sidoo kale tix gabay ah ayuu ku cabiray dhibaatada ay xabashidu ku hayso soomaalida ay gumaysato marka waxa weeye gabay baan tiriyey haddii la yidhaahdo gabaygaasi waxaa la yidhaahdaa cabashii caloolyow waxaan idhi nin nin shisheeye gaacalmooday baa goob xun yuurudaaye aniguna godoon baan ku ahay goobtan dhagax buure gacaliima joogiyo cidan garab ka saaraaye goobtii way dhammaatiyo dadkii aanu gaaran haynay niman baa garhweyn ila dhaciyo gudun afkaadiye geelaan lahaa buura kale goraf u qaataaye annagaajayiyo oon cidlaan gabi dhacayaye garan waaga lama beerta iyo geed qudhaan jalaahe labaduba gadaal way ku dili goray noqotaba
soomaalida degan dhulka ay etoobiya xoogga ku haysato ayaa mar waliba waxay la kulmaan dil dhac iyo boob hantiyadeed iyadoo ciddii iska caabin samaysana xabsi ku guraysa xabashida etoobiya oo soomaalida u ahayd cadaawadda koowaad oo ay leedahay ayaa haddana waxaa la arkaa in soomaali badan ay warbaahinada ka hor muujiyeen in etoobiya ay walaala yihiin dhanka kale etoobiya ayaa dalka soo gashay labada kun iyo lixdii xilligaas oo u yeeratay dowladdii kumeelgaarka ahayd ee uu hoggaanka u hayay cabdulaahi yuusuf ayagoo markii dambe ku biiray waxay ku magacaabeen howlgalka midowda afrika oo la abuuray labada kun iyo toddobadii ciidamada xabashada etoobiya ayaa soomaaliya ku jooga laba weji miday uga mid yihiin waxay ugu yeereen admis iyo weji kaloo qarsoodi ah fargelinta iyo kala qaybinta etoobiya ka wadda soomaaliya ayaa ah mid ay ku doonayso inay kula wareegto geyiga soomaaliyeed iyo dakhliga ku jira dhulkeeda